barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa arbaca bisha maarj waa laba sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim naadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah qayb labaad oo ka mida waayaha jacayl ee dhallinyarada ku dhex mara dhinaca shabakadaha isgaarsiinta bulshada wallaahi ani ma jeclaan marka hore waa laiskay jeclaysay ane aniga anaa hawada layga cunay waa laysoo wacay anaa laydhaha waa ku jeclahay xataa waayigi maalinta kow laydhaha waa ku jeclahay laylahaa mesajka laysoo duubaya gabar kale u malaynaya ilmaadeer aan nahay qoftaan ilaa ay sawirkeeda ii soo dirto oo ay video jatin soo samayso waan gartay malaha caashay sanadkan dhallinyaradii wax jeclaatay waa laga wada taadhiibay wiil kale ayaa isna gabadh uu jeclaa oo socdaashay ereyadan ka daba tuuray jacaylka kismaayiyo kooya ama gaadhee kudhaada calladeediyo kaama kuunji tegayow kaa maarmi waayoo kadeed baan ku noolay kolay adiga uun baan kuu yeedhayaayoo nafta kuu sasabayaa kobtii aad ogeyd baan weli kuududaayoo adiguun ku sugaya kariim wallahay wadaa keeni karaya kaa kuma ka soo celi wixii ka jiroo dhab ayaa laysku keenay ismaaciil oo dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
daraasad cusub oo uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa faahfaahinaysaa sida ay kuuriyada waqooyi si cad uga baxsatay cunuqabateynada caalamiga ah tobankii sane ee lasoo dhaafay daraasadan ayaa imaanaysa iyadoo uu golaha diyaarinayo in uu u codeeyo cunuqabateyno hor leh oo ka dhan ah dalkaasi warbixinta qaramada midoobey ayaa isku soo urursay dhacdooyin dhowr ah oo ay kuuriyada waqooyi uga siibatay cunuqabateynada waxaana ay sheegaysaa sida uu u sii wado in ay u adeegsato hanaanka dhaqaalaha caalamiga ah hillary clinton oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo isna ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sii adkaystay hoggaanka xisbiyadooda si ay u helaan codad ku filan oo mid waliba xisbigiisa kaga heli karo kalsoonida in uu soo magacaabo murashaxa madaxtinimada maraykanka waxayna guul aad u wanaagsan ka gaadheen doorashadii shalay ka qabsoontay dalkan maraykanka xogayii hore arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton ayaa guul ka soo hoysay gobolada tennessee alabama georgia arkansas virginia texas iyo massachusetts halka sanders oo la tartamayay uu isaguna ku guulaystay gobolada fairmont oklahoma minnesota iyo colorado donald trump oo hoggaanka u haya xisbiga jamhuuriga ayaa isna kaalmaha koowaad ka galay gobolada arkansas georgia alabama tennessee virginia fairmont iyo massachusetts duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayayna idinka imanayaan warbixinaha iyo weliba waraysiyada kala duwan ee goorrow idiin soo socda caashay baryahan dee dhallinyaradu facebook twitter instagram dhulkaasa la gala shabakadihii oo dhammaaba la dhexyaacaya dhinacaasa la dhexyaacaya waa laga buuxaa dhinacaasa laga howlo badanna way ka socdaan weliba howlo badan badan badan badan badan badan baa ka socda laakiin shabakadahaasi waagi hore waxaa la sheegi jiray in dhallinyarada ay ku koobnaayeen haye hadda waa lagu wada jiraa meel lasoo wada galay cid ka maqanba male xataa waxaan arkaa siyaasiyiintu ka dhex ololaynaya aad iyo aad waa waa laysku arkay laakiin siyaasiyiintu ma waxay ka daba yimaadeen dhallinyarada mise iskood bay usoo galeen
ismaaciil oo labadaba way noqon kartaa mar haddii dhallinyaradii ay tahay xooggii ummadda ay tahay ama bulsho walba xooggeedii mar hadday tahay Hee.
meeshay gasho waa in laga dabagalaa haye ile lagama maarmo moogtaa ma laga yaabaa adeer tusaale ahaan wax- waxyaabaha kale dee imika la arko waxaa ka mid ah oo aadka dadka ugu adkaada qof een, caana oo kale tusaale ahaan caasha cuud ka soo qaada ama qof kale ayaa waxaad arkaysaa toban magac may meel kale tusaale u soo qada haye toban magac haye oo Oo.
oo isku mid ah isku mid ah oodan garanayn marka qofka qofku ahaa qofku qofku ahaa mid baad iskala sheekaysanaysaa kaasi waxaa laga yaabaa qof kale inuu kugu noqdo adoo u haysta inaad caasho la hadlaysid adoo u ahsta inaad caasha la hadlaysid laakiin waxyaabaha mararka qaar aniga qudheed ismaaciil ay ugu adkaata waxay tahay sida qofka aad ku sheegi kartid waxaad leedahay tusaaloo kale n ismaaciil farjar maxaa kuu saaran sawir noocaasa ii saaran mar had markaasaa sawirkaagii aad sheegaysa iyo magacaagiiba waa la wada wataa marka haddana si waxaad haddana leedahay sidee kusii gartaa markaasaad leedahay sawirkii waan bedelay mid kale noocaasaan geliyey markaas haddana lagaa sii daba bedelanaya marka waa in lasoo qaataa ereyo ya- ereyo gaara oo malaha waa inaad qofka garanayso xubjiisaa waa garta aad iyo aad waan gartay caashay sannadahan waxaa soo badanaya jacaylka dhallinyarada ku dhex mara dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta bulshada marka qayb ka mida waraysigan ayaa shalay dhegaystayaashu ay ay- aynu halkan uga baahinay marka qaybta labaad oo jacayl sheeko ku dhex martay wiil lagu magacaabo akram caydarus xirsi oo ku sugan kismaayo iyo gabadh ku nool dalkan maraykanka ayaa qaybtii labaad aan idiin soo gudbinaynaa wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed ayuu u warramay markii qoftii saaxiibada ahayd baa maqasho igu damisay waa wacay siida ii taabato waa wacay siida ii taabato waa wacay abeenadii marka waa la hadla xaar qoftan had deertan saan siida igu taabanaysa qof run sheegaayo miya mise qof been sheegaayo marka waxay tiri wallaahi bilaa labadiina maskaxda iga cunteen een, marka een, waa inaan iska kiindayaa fiican marka qoftan kalena markay ii imaanaysa waxay ku ti- waxay igu tiri ma ma ma maraykanka single mother lagama jecla dhahday qoftan garoobay ahayd marka maraykan single mother lagama jeclo bas waxaa iri marka hadday saas tahay waxay jira way soo bixi doonaan dhowr beriyan kismaayo kala had hadlay maalin saddexaadii kismaayo anoo ku sugan waa wacay telefoonka way iga qaban weysay waa wacay way iga qaban weysay marka saddex beri ee afar beri meelahaas iga qaban weysay messagean u duubay oo faybarkan ugu duubay waxaa iri xaaji oo lagu la-yahay beryahan qadkiina waa soo waa ku jirtaa online aa taa waxaan kuusoo duuba waa akrinaysaa marka faybarka markii qofka wax loo diro wuxuu leeyahay siin uu leeyahay qofkaas uu arko uu leeyahay markuu akhriyo haa markuu akhriyo siin uu leeyahay marka waxaa idhi siintiyaa soo baxaysee xaaji maxaa kugu dhacay camal waxay tiri marka walaalow een- een, ii sheeg ay- saas ayadoon dhihinba iisoo joogaan waxaan ku idhi safaraan u socdaa insha allahu tacaala safarkaas markaa ka soo baxo aan is arki doonaa baay bes waxay tiri marka xoogaa markaan joogay meel aan cafeteria waxaasaan joogaa cabitaan iyo waxaas ka cabaayay cabaar ka bacdi toban daqiiq ka bacdi igu soo celisay waxay tiri niyahow aniga cunaha layga hayaa soomaalina ma qori aqaano adi cod oo tabcaan tabcaan camal ah soomaalina ma qori aqaano een, cunahana waa layga hayaa nabara iga soo baxay marka sidaas la socee dhahday waxba een, telefoonka aan isku mashquulinin waa gartay ikram waxaan ku weydiiyey eh, qisadan xilliga ay ku qabsanayso ma dhammaadka sanadkii hora mise waa xilligan may qisadan waxay soo socotay saddex sano saddex sano soo socda ha saddex sano qoftaan wada sheekaysanayn iyo xoogaa sidee dareemaysa hadda hadda nin xoogaa inaan kasoo caafimaadaya umalaynaa waagii hore waxaa waaye 24 hours een, qoftaas inaan ka- haa inaan ka dhammaado ma jeclaan qoftaas waxaa ogahay in oo een, maqrib intaan telefoon qabsado aa habeenkii maqribka waagii igu bari jiray saa ula hadlaayo gabadhaas haa marmar ayadana ee, subaxdii markay seexanaysa annagoo kale xilliga subaxdii noota ayada seexanay labaiyo tobanka camal labaiyo tobankii marmar qabsan jirta ayada laftarkeedu waa- waa habeenkii waagaa u bari jiray hadda waagii ii bari ay dhihi jirtay
baraha bulshada ee internetka oo aad jacaylkiinnii kusoo bilowdeen maxaad ka aaminsantahay wallaahi dertaan aniga een, meeshaas horta hore wax wax xumaan horta hore kumaan arag een, internetka dad fiican noo isticmaalaan dad xun noo isticmaalaan laakiin si aan sidii hore hadda kuma ihi Een, sida arkaysaba qofka bini'aadanka ah wax wuu jeclaadaa waxna wuu nacaa laakiinse waxaa xun een, ii sheeg een, in qofka bini'aadanka lalugooyaa xun lugooyada marka waxaan u sheegayaa ii sheeg dadka nin inaagba ha ahaado dumar ama rag labadaba ha ahaadaan oo baraha internetka isticmaalaan oo jacaylka beenta ay ka jiraan ka joojiyaan baraha internetka jacaylka ha ka joojiyaan beenta ah marka een, dadka bulshada isticmaasha internetka waxaan ugu digaya inaysan beenta aysan ku sheegin internetka dhexdiisa oo qofkaan bili-aadan waaye laabta qalbigiisa qofka bili-aadanka qalbigiisa waa jilicsan yahay jacaylka si yaruu kuu galaa ani si yaruu jacaylka igu galay een, si fudud igu galay aadan malaysan karin teeda kale jacaylkaan hadeertaan aniga aan kaaga sheekaynayo waxa ani ah ayada la raadsaday ma aha ayada ani ila soo doonato markii hore hadeertaan sidii aa lagu laayahay qofkii jacaylka kula soo raadsadaa la laayahayba marka waxaan dhihi lahaa een, bulsho weynta isticmaasho een, social mediaha inay een, dadka qalbigooda aysan xadin waxaa waaye dadkaas waxaan ku tilmaami karaa dad qalbigooda dadka dadka xada waaye bili-aadanka qoyska qalbi jilicsan qaar qaar basi waaye moogtahay qofka bili-aadanka inaan qalbigiisa la xadin oo een, aan been loo sheegin aan jeclaan lahaa Eh, waxaan ku weydiinayaa ikram eh, adigu maxaad ku dooratay inaad jeclaatay gabar qurbaha joogta wallaahi ani ma jeclaan marka hore waa laskii jeclaysay ani ani anaa hawada layga cunay waa laysoo wacay anaa laydhaha waa ku jeclahay xataa waagi maalinta kow laylahaa waa ku jeclahay laylahaa messajka laysoo duubaya gabar kale umalaynaya ilma adeer aan nahay qoftaan ilaa ay sawirkeeda ii soo dirto oo ay video jatin soo samayso oo aan aamin waay inaysan qof bili-aadan aysan ahayn qof bili-aadan meel qofka jeclaana inuusan jirin laakiin markii dambe qof bili-aadana tahay adiga markii laba bilood camal aan walaaltinimo u sheekaysanan aan siiga qosqoslayn qofta ayada iskay jeclaysiisaan horey ma ula kulantay arrintan dhacdadan oo kale ama ma jiraan eh, dhallinyaro kale oo ay qabsatay haa wiil kale qabsata waa jirtaa oo oo la geeyey aniga waa weli soo- soomaaliya kama tegin mid la geeyayaa jiro ii sheeg een, kambaale wiil la geeyayaa jiro gabar oo kambaale la geeyey way jirtaa ayadana
waan gartay aada u mahadsan yahay akram caydaruus xirsi oo magaalada kismaayo ugu warramaya wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
waxaan isweydiiyaa mararka qaar jacaylkii dhallinyarada maxaa kala haysta Dee soo xilligoodii maaha caar laakiin waxaa ugu daran la Eh.
marka marka dhallinyarada laga soo tago horta jacaylka qof uu cafiyaba ma leh haye qofku doonu usoo dusaa qolona way sheegataa ay qolona way qarsataa waa garta dadka waaweynid waa ilbaxoo way sheegtaa waa garta laakiin dhallinyaradu Mm.
intay hoostaa ka ereyo ereyo badan oo loo isticmaalaa marka dambe qarxayaan haasaawe qofkaasaan la socdaa qofkaasaan la haya ereyo kale iyagu magaranaysa ushaarad badan bay u geliyaan marka marka waxay kusoo dhacda dhallinyarada markay jacaylka aad uga hadlaan siday u aamuseen u aamuseen u aamuseen mar dambe usoo butaacaan macal ereyay soo raaciyaanba marka marka waa halis marka waxaad ku talin lahayd jacaylka in la iska sheego layska sheego sida ninka Oo soo la- socdo oo la kale dee qarsan.
ilmka. aad aad inoo soo wadida xaasha.
waa gartay dhallinyaradii waa la hayaa ismaaciil oo wiil dhallinyaro ah oo isna ku nool magaalada boosaaso waxaa lagu magacaabaa ibraahim maxamed cali waxa uu ka war- waxa uu ka warramayaa gabar uu aad u jeclaa oo ka dhooftay ibraahim waxa uu u tiriyey gabadhaasi erayo suugaana oo dareenkiisa uu ku cabirayo balan wada dhegeysan
waayahay markaa heesta halkan ku dubayo ama maqaab maasaan u tirinaya waxaa la yidhaha kaakuma maxaa kugu kalifay marka kaa waxaa igu kalifay dhacda anigu caayiladayda soo kala dhex martay markaa soomaalidu waxay ku mahmaadaa wixii afkaaga dhiga af wixii ku dhiga afka lagama dhowro markaa sidaa daraaddeed maansana ma odhan jirin gabayana ma tirin laakiin markaa unbay wixii igu soo dhaceen bal intaadan u gudagelin ee, maansada tirinta qaabkay sheekada u dhacda nooga bilow labadii kun iyo sideedii gabadhii naga dhexeeyey xaaladdu waa iska caadi waddanku waa dalaadala soo noqo waxay tii waarliyow naga daa hore unbay u sii jeeda afrikadaasay sii gashay markaa saasunbaa igu dhacal- dhalisay sheekada inaan magaranaysa aan waxaan tiriyo anaan horki markii horena maalifna maan ahayn laakiin wixii uun mar keliya unbay qaab ahaan igu soo dhaceen waxaa igu soo dhacday haa waxaan kismaayo meel la yidhaa markii hore tagtay markii dambena kudhaa iyo madhawo iyo kaaku iflii iyo bay fadhiisatay kaamakuunji kaakoy markaa dambe markaasaa waxaan idhi jacaylkaa kismaayo iyo kooya ama gaadhee kudhaa dacalladeediyo kaamakuunji tegayow kaa maarmi waayo kadeed baan ku noolay kolay adiga uun baan kuu yeedhayaayoo nafta kuu sasabayaa kobtii aadagoyd baan weli kuududaayoo adigunku sugaya kariima wallaahi wadaa keeni karaya kaakuma ka soo celi kadar weeye caashaqu karaamada ku seejooo kuu liida dumarkaoo kaa dhiga waxaan jirin kaftanaanan jirin baan kashaydii gashaday oo kumeed dahaba uun baan keligay isleeya kobtii aadagoyd baan weli kuududaayo adigunku sugaya kariima wallaahi wadaa keeni karaya kaakuma ka soo celi kaa feey adduunyada ninna koobi waayo kiish lagama buuxshoo kaynaan laguma keenee kaalayaan kalgacalkiyo xiisaha koryeella kulankeennu wacani kii hore ha dhaameen kobtii aadagoyd baan weli kuududaayo adiguun ku sugaya kariima wallahayow adaa keeni karaya kaakuma ka soceli Ee, waa gartay ee, qoftii hadda waxay sheegtay inay ku sugan tahay suud sudaan bay joogtaa waayo xiriir ma la samaysay inaad soo celiso qoftii adigu ayaan dhaweyto ayay soo anoo muddo aanan baaqin bay muddo ayaan dhaweyto isoo falaashtay markaa anoo baadigoobkeeda ku jiray markaa xoogaa yaroo yana maasaa baan ka tiriya muddo aan islahaa ma joogta dhulkee maxay kuu qaban qofkaa maqan anoo maqalkaaga goobayaad mar qura igu tiri mudana tegi maliya riyo mooday maantaa meeshii igodaa i mudan wadi macbuudka allaan miciinsaday makhluuq iyo koonka maamulo xanuunka jidhkaaga maasheeyiyo inuu kaa qaada murugada muraadkayga eebba waa aqbaloo mahadna u naqay allaha mudan maa seedkiiyo farriinta sooba dirtide maxaa kugu dhacay macaani miyuu maankaagu muxibbada mililica xusuus ka maqan yahay marnaba dahaboy ha moogaan inaad reer dhan ka muudaasho weliba madaxdiisii aad tahay waa gartay ee, dabcan haa waa ila soo hadashay waxay tiri waa kugu soo noqonayaa bay tiri aad iyo aad baan magaranaysaa ka uga qoomameeyey adigu waxaa kaloo jirtay een, mid kale oo markaa ay bahashaad saw sudaan jirtay waxay ardisabay timi iyadana markaa iyadana xoogaa baan ka tiri iyadana iyaduna waxaan jacaylkaygii dabadee diridhaba u dhoofiya adiis dacalladeediiyo dal shisheeye tegayow dawey adi dartaabaan habeenkii duleedada dahaboy ka leedahay sidii baan diboodkii daristii bannaanay doogyaa daraacdaba dabka ugu shitaayoo dahaboy ka leedahay doondoonistaadii dalow baan ka dhacayoo dakhar baa i gaadhoo lafahaa i diirmoo meelaan degsiimiya deris aan lahayn baan dahabay ka leeyahay dawey adiga uunbay naftu doonaysaayoo dalanbaabiaysaa deebaaqidhaadhiya dacar kuu dhanulisaa waa tahay ee, hadda haddii ay soomaaliya ku soo laabato hadda waxaa moodaa geeska afrika ay jidhaa ee, haddii ay soo gasho ee, guud ahaan soomaaliya oo ugu sokayso caasimadda soomaaliya ee muqdisho ee, kadib boosaaso gaalkacyo iyo garawe aakhirkii haddii aad noqotaan ee, qoys wada jira oo muxuu aha iyo hal meel wada yimaada maxaa kaaga qorshaysanoo maasa maase waxaa iga qorshaysan insha allah midaan hadda ku fahla jiraa waana diyaarinayaa kun jeer iyo kown hawe anigu waa kuwa gufeega kaafiya iska raali noqo sheeko noocaas ayaan magaranaysaa diyaariyay laakiin iyada insha allah haddii alla ka dhigo markaa iyada markaan dhammaystiro ayaan soo saaraya markaa ayaamay dhaweetay tir maxaad sh- ma garanaysaa see wuxuu jiraanoo sheekadii wax ma ka bedshaabahan xaaladii waxaan kusoo gooyey kun jeer iyo kowan habeen kaafiyay waa kuu gafeeye kaafiyay iga raali noqo marka waxay insha allah haddii alla ka dhigo markaasaan soo saaray iyadana mawsh mawduuc dheero haddana waa wadaa
kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed cali wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayay sheekaysanayeen ismaaciil maxaa kaaga baxay wuxuu yidhi gabadhii waan raali gelinayaa wax alla wixii ka ay jireen wuu isugu geeyaa maanteedii dib mar haddii kaadaasoo dhan la saaray ha waxaan xasuustaa allahu naxariistay cawki ha taasna mar saa looga waraystay wuxuu yidhi halkaa halkaa halkaa waraysi aada u caan baxuu ahaa Ha.
waxa uu ka bilaabay muqdisho halkii uu ka baxay ilaa iyo kambaalo wada kaadayo ambaala kenya ilaa halkaa sheeko aad u caanbaxdayahay marka yuusuf maxamed yuusuf aad ayuu u mahadsan yahay waraysigaasi uu la yeeshay ibraahim ah, maxamuud waa ibraahim maxamed cali magaalada boosaaso maxay noo xiga ismaaciilo Aan dhinacii suugaanta ayaan soo gaadhnay hay Bal fanaan aan waayadan codkiisa inaan halkan ka maqlin hay ayaan jeclaana soo qabto oo dhinaca jaceylka weliba u oo dhow dhinaca isagan jacaylka qalbi lula iyo hee la foole
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadayo qumani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto alla qaadire oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto alla qaadire oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaadan hibo caawa qiraya
wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaadan dhibicaawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo
codkaasi macaana waxa uu ahaa fanaanka hallafuule waana heesta qalbi lula aad ayuu mahadsan yahay codkiisa macaana waxaan filaya dhegeystayaal fara badan gaar ahaan dhallinyarada barnaamijkan sida gaarka u dhegeysanaysana in ay u bogeen haatanna waa xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilaabno xalay waxaa dhacay kulamo ka tirsan horyaalka bremier liaga ee dalka ingiriiska kooxda west bromich albion ayaa waxa ay hakisay orodkii kooxda hoggaanka horyaalka heese ee leicester city kadib ciyaar ka dhacda garoonka leicester city oo ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah ciyaarihii kalena kooxda a f c barnmouth oo marti qaaday kooxda southampton ayaa waxay ku garaacday laba gool iyo waxba everton waxay saddex gool iyo gool kaga soo adkaatay kooxda aston villa oo ay marti u ahayd norwich city iyo chelsea oo kulmana kooxda chelsea ayaa laba gool iyo gool ku adkaatay crystal palace iyo sunderland oo kulmana waxay ku dhammaatay ciyaartoodii barbardhac labo iyo laba ah dhinaca dalka talyaaniga waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan kooba itaaliya kooxda ac milan ayaa shan gool iyo waxba waxa ay ku suldaartay kooxda alessandria waxaana sidaasi ay ugu gudubtay fainalka koobkaasi dhinaca dalka isbayn horyaalka la liga ayaa kulmo ka tirsan la ciyaaray atletico madrid waxay saddex gool iyo eber ku garaacday kooxda real sociedad oo ay ku marti qaaday garoonkeeda las balmas iyo gatafe oo kulmana waxaa afar gool iyo waxba ku adkaatay kooxda las balmas kulamo kale oo ka tirsan brimier liaga dalka ingiriiska ayaa caawa dhici doona kulanka xiisaha leh waxa uu dhex mari doonaa kooxaha liverpool iyo manchester city oo ku ciyaari doona garoonka anfield ee kooxda liverpool ciyaaraha kale ee dhacayana arsenal waxay martigelin doontaa swansea city newcastle waxay u safri doontaa kooxda stoke city west ham iyo tottenham ayaa isku arki doona ciyaar derbi ah oo london ka dhacaysa man unitedna waxay garoonka old trafford ku marti qaadi doontaa kooxda watford united dhinaca kooba itaaliyana waxaa is arki doonaa kooxaha inter milan iyo yuventus sbainna waxaa dhici doona kulmo kale oo ka tirsan horyaalka la liga athletico bilbao ayaa waxa ay la kulmi doontaa kooxda deportivo lacronya selta vigo iyo villareal ayaa is arki doona malaga waxay marti gelin doontaa naadiga valencia zavia iyo ebar labantena waxa ay marti qaadi doontaa kooxda real madrid dhinaca dalka jarmalka bayer leverkusen iyo weather bremen ayaa waxay isku arki doonaan kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi ee bundesliga kulamada kale ee horyaalkaasina kooxda bayer munich ayaa waxay martigelin doontaa naadiga mens brushi monchladbach iyo stuttgart ayaa is arki doona darmstad iyo brushi dortmund ayaa kulmi doona frankfort waxay u safri doontaa kooxda herta berlin hoffenheim iyo oxburg ayaa kulmi doona hamburgna waxa ay aadi doontaa kooxda shalk oo garoonkeeda ay kula soo ciyaari doonto dhinaca kalena kooxda manchester united ayaa waxay qarka u saaran tahay in ay noqoto kooxdii ugu horraysay ee kun gool gurigeeda ku dhalisa tan iyo markii horyaalka dalka ingiriiska loo bixiyey magaca premier league naadiga man united ayaa kulankii axaddii lasoo dhaafay ee la ciyaartay kooxda arsenal oo ku dhammaaday saddex gool iyo laba gool oo ay ku adkaatay waxay ka dhigtay in ay garoonka old trafford ku dhalisay sagaal boqol iyo sagaashan iyo siddeed gool kadib afar boqol konton iyo lix kulan oo ay ku ciyaartay garoonkaasi kooxda louis fangal macallinku uu yahay ayaa waxa ay caawa ka faa'iidaysan doontaa fursadda kooxda watford ay kula kulmi doonto naadiga old trafford waxaana laba gool haddii ay dhaliyaan ay noqon doontaa kooxdii ugu horraysay ee kun gool premier liaga gurigeeda ku dhalisa kooxda ma united ayaa waxa ay ku guulaysan kartay rikorkan inay dhigto kal hore hase yeeshee waxa ay xilli ciyaareedkan si aad ah ula rafanaysa inay goolal ku dhaliso garoonkeeda waxaana ay dhalisay keliya siddeed iyo toban gool kadib saddex iyo toban kulan oo ay xilli ciyaareedkan ku ciyaartay garoonka old trafford xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubintaas ciyaaraha inala socodsiinaya caasha gebagabadii idaacaddin soo gaadhnay aad iyo aad iyo kolley waxaan filayaa gabagaba mar haddii la yidhahdo dhegeystayaasha xataa uu iska siiyookin Haye, ismaaciil haye.
inaan hees u wad- u soo wadno heesta oo waxay is weydiinaa talow heestaas tee noqon doontaa mida hore u maqasheen midna waayadan maqlin ma jacayl kolley waa iska jacayl laakiin waxay isleeyihiin mala- dhallinyaradiiba gruubkii caasha ama maxaad kuwa markaa u soo ismaaciilba qabatay waxaan usoo qabanayaa mid ka mid a waxaan usoo qabanayaa een, hees ay ku luuqayso hodan cabdiraxmaan ka war waa haye bal heeseedu way badan yahay bal mid ka mid a iga maqashay codkaaga bal maya iyadaanna maqashiin aye waa tuma codkaashodaan cabdiraxmaan wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo caasha cudyan oo ismaaciil xuseen farjara iyo maxaa cabdi sandheeroo dhinaca farsamada ah ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu idaacadda afarta galabnimo ku kulmayno waxaadin ka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.